من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم محشر كينا أما كلا كينا وحل إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطاه وكل شيء بأجل مسمى nabigeeni sala allahu aleyhi wasalam wiilkiis wuxuu yihi ina alqalba yaxsan waina alcayna tadmac walaa naqul ila ma yurdi illah dhammaanteen waa u barwaranaynaa oo dhammaanteen waa ka murugeysanaa sheekh cabdiqaadir hadalkuna wuu kooban yahay culamadii baa dhamaysay sharcigeenan islaamka ihi wuxuu u yimid maqaasid shana inuu ilaaliyo macnaha shan murti iyuu u yimid shantaa murti waxaa kamid ah nafta in la ilaaliyo haddaad aragto maqaasidii islaamka u yimid wax burburinaya islaamka horta shuqulkuma le wasaqeynaya keliya taa horta ogaada axdaaftan socota waxyaalahan dhacaya wax hadda inaga nagu gaara ma aha horey waxaanu ogeyn magaaladii muqdisho soomaali u ahayd caasimada nimankaas say u galeen ay u burburiyeen inta caruur oyday inta oday baroorantay inta shacab baroortay waxay sameeyen waad ogeydeen waad ogeydeen hoteelkii shaamow waxay raggii ku dhintay saaxiibkaygii khaaska ahaa baa kamid ahaa abubakar xuseen aa ku jiray waxaa ku jiray axmed cabdullahi waxaa ku jira cadow waxaa ku jiray dakhtarkii shahiid waxaa kamid ahaa maxamed tahliil raggay dileen waxaa kamid aha cabdikariim sheekh ibrahim ummaday soo dhameeyeen waxaa kamid ahaa warshadii maxaan ku dha hargaha boqol wax ku dhow oo weliba sumoobay oo baaba-ay baa nin iyagii kamidi wuxuu yihi waa maaragtay waxaan ku laynay b s oo waxaan ku laynay jawaasiistii maxaan ku dhahday cadowga oo ku damaashaaday dhalinyaradaas oo soomaali ahayd oo labaatan sano koob iyo labaatan sano hooyooyinkood kusoo dadaaleen aabayaal kusoo dadaaleen dibadda iyo gudaha laga masruufayay mustaqbalka ummadda ahaa nimanka yidhi waa jihaad fii sabiilillah oo ilaahay ugu dhawaaday horta waxaad ka sugtaan ima jiro ummaddii waa dhameeyeen waxaa kamid a sheekheeni sheekh maxaan ku dhahday sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan oo weliba ragga rajaha badan ka qabay oo lahaa inay soo hanoonaan bay u dhowdahay ragga soo hanoonay inay soo hanoonaan buu hoosta iga odhan jiray qaar badanna lahaa waa qalluucoogu waa badan yahay waa rag weliba ninka ugu afkaaman buu ahaa oo xusha sheegi jiray sheekh cabdiqaadir sheekhayna ogtihiin ninkii u haysto sidii sheekh cabdilaansirba u yiri inuu dhintay kumayaal sheekh cabdiqaadir lamida oo talaamiidiisii baa jooga taas horta idinku bashaaraynayna ragga moodaya inay diin diinka islaamka burburiyeen ay baabi'iyeen kumanyaal baa jooga waddanka laynaga bixi maayo waddanka soomaali baa leh soomaali waa ahlu qiblo waa dad walaalo ah waa qabaa'il waxbaa iska jirjira waa laga heshayn insha allah mustaqbalan dadkaasi waa muslimiin dhammaantood madaxweynahooda askartooda bulayskooga nabad sugidooda shacabkooga reer baadiyahooda reer magaalkooda dhammaan waa muslimiin dadku way dhegaysanayaan gudaha ku jira kuwa dibadda maaragtay tagay oo dibadda ku nool waxaa loo baahan yahay maanta waa midow waxa kale oo anugu aan ka degayaa qabaa-isha isamada nabadoonada ee markaa nin dambi lagu qabto soo boodaya oo le waa wiilkaygii oo le kuma jiro oo maaragtay qabsanaya buliiska oo qabsanaya ninkii maaragtay wax kasoo sheega oo waddanka haddii amni laga samayn lahaa dantaalaya dadkaasi haka maaragtay arrintan haka joogsadaan arrintani arrin qabaniya maaha sida culimmadu sheegaan waa arrin caqadiya weeye waa madhabkii khawaarijta iyo madhabkii raafidada oo isku lamaan khawaarij weeye oo waxay hayaan waa madhabkii firaqu daalla dadka gaalaysiinaya layla iyo cabdo taalib say culimadu kasoo sheekeeyeen waxa kale raafido ka yihiinoo shiica beenta wax ka been badan ani maarag oo ka masibadaad badan oo ka been adoorasho badan inay way xalaashadeen waso nafta u xalaashadeen bay iyo beentana u xalaashadeen qabaa-isha meel ay joogaan soomaaliya ee koonfur jira ee waqooyiga jira oo halkan ku jira puntland nimanka ayaan hoy loo noqonin sheekhana waad maqlayseen man aawaa so muxdihan يعني حديث كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين نبغوا اللعنة بي منكي بلا هوستك قرصدة مصص هوستك قرصدة مقالوينك iyo degmooyinka iyo maamulada qaarkood ay harsanayaan oo markaa ay dadka kale kaga soo dareerayaan iyagoo bogaagana ee de waxa weeye haddaad walaalaha iyo tihiin haddaad tol nala tihiin haddaad soomaali nala tihiin haddaad ahlu qiblo nala tihiin haddaad muslimiin nala tihiin arrintaa dee waxa weeye ka fiirsataan waxaa hadalkaa usoo jeedinaya qabaailsha waddankaa degan oo isamada ka ah iyo culimadooda iyo maaragtay oo qarinaya suuroobi karta inay ku nastaan hoostooda waxaan usoo jeedinayaa arrintaa inay dib u fiiriyaan walaaluhu khaasatan mantiqadan hadda dawladda puntland dadka joog dadka jooga waa dad ka qalbi furan waa dad dadka soo dhaweeya waa dad aan lahayn maxaan ku idhaahdaa aan dadka ay dadku ka qaloonin oo dadka si fiican usoo dhaweeya dib isu fiiriyaan idinkuna leeyahay sheekhiibaa hadda maanta qabri la dhigay ugu jeedaan nimanka qabriga dhigay waa niman idinku aad qarinaysaan guryihiina idinkaa soo dhaweynaya idinkaa difaacaya walaaltinimo ilmo adeernida ku difaacaysaan arrintaa dib uga uga fiirsada intaasaan odhan lahaa sala allahu calaa muxammadin wacala alihi wasaxbihi wasalam
جزاك الله خيرا لعن الله من آوى محدثا علماء waxay ku fasireen gacan ku dhiigle qofkii qariya ilaahay ha lacnado nimankaas gacanta iyo qalbiga iyo adinkaba dhiig bay ku leeyihiin qofkii qariya lacnada nabiga ku dhacay saa la iska dhowro sheekh axmed cabdisamed
الحمد لله وكفى وبه المستعان وإليه المشتكى وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولا ليال culimadu kelimadaha ay sheegeen ku noqolmayo waxaan jeclahay tacadiyadaas inta aan sheegnay oo culimadu ku celceliyeen baa nooga filan sheekhana ilaahay jannaatulfirdaws baanu uga baryaynaa dembigiisa inuu dhaafo oo shuhadada kuwa ugu fadli badan ugu dara baanu uga baryaynaa waxaanu u mahad celinaynaa dowladda federaalka iyo dowladda puntland culimada iyo mas-uuliyiinta ummadda oo meelo kala duwan hargeysa burco laascaanood ee boosaaso qarko magaalooyinka aan ogahay gaalkacyo galgudu buurtille muqdisho iyo waxaan filayaa inta kalena qalbigoodiiba inala jooga aad baan ugu wada mahad celinaynaa si gaara waxaan iyagana ugu mahad celinayaa hay-adda culimada soomaaliyeed oo ra-iiskeedii sheekh bashiir iyo naa-ibkii sheekh nuur baaruud ay iminka ragga waftiga ay hogaaminayaan oo inoo yimid si kale waxaan jeclahay inaan usoo qaado xarakaadka islaamiga ah oo diinta dalka ka faafinayey oo culimadii ugu waaweyneed hadda idan la hadlaysay jazaahum allahu khayran jamiican dareenka walaalnimo guud ahaana bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadweynaha reer gareeye dadaalka badan bixiyey ilaah waxaan uga baryaynaa dadka naftooda u huray inay mujrimiinta qabtaan dhaawka ku soo gaaro ilaah inuu caafimaadiyo dembigooda dhaafo darajadooda kor yeelo aadna waa ugu mahadnaqaynaa intaa kadib waxaan jeclahay inaan intaana hadalkayga gelin laba kelimo sheego mid waxa weeye bishaaro shalay galabnimadii markaan meydka soo qaadnay ninbaa hargeysa igala soo hadlay wuxuu yihi gabar baa habeenna ka hor ila soo hadashay waxay tiri waxaan ku riyooday nebi maxamed oo dhintay calayhi salaatu wasalaam oo la dilay nebi maxamed oo la dilay baan ku riyooday marka markii hadalka la ii sheegay baa gabadha ru'yadoodii igu soo dhacday buu yidhi nebi maxamed risaaladiisii buu xambaarsanaa warasatlambiyaa weeye nebi maxamed alayhi salatu salaam marka ilaahay soo diray nebi ka dambeeye ma jirin booskii culimada ayaa joogta ambiyada bani israa'iil ay joogeen taasi waa bishaaro ilaahay ha u qaado waxaan kaloo rabay fariin sheekha aan ka wadnay allah yarxamuhu inaan u gudbiyo madaxda dowladda federaalka iyo dowladda puntlandba arrintaas habeennimadii jamcuhu soo galaysay buu sheekhu masjidka kaga hadlay waxay ahayd magaaladan waxaa lagu arkay daahira xun oo ah in ilaahay iyo diinta lagu caayo arrintaas buu aad dadka ugala hadlay maalinnimadii jamcahana meel baan ku wada qabaynay dacwada arrimo ku saabsan baa laga hadlay si gaara buu arrintaas aada iyo aada ugaga warramay sharci ahaan iyo xilka inaga saaran fariinta si gaara madaxweynaha puntland doctor cabdiraxmaan ula yimaado buu doonaya arrintaa inuu tilaabo degdega ka qaado arrintaasina waa fariin sheikha aan ka wadno intaas haddii aan dhaafo waxaan jeclahay warar qalabka warbaahinta warar isdaba marsan baa laga sheegay ninka waa la qabtay raggii sheekha la tukanayo wiilkiisu ka mid yahay ayaa soo qabtay laba khasnadood xabadihii ugu jiray markay ka dhamaadeen uu saddex ku dhaawacay bumbana uu dadkii ku tuura waxay ka dhamaadeen baa la qabtay marka nin meel kale iyo war ka soo dhacay ma aha waa nin intaa dadka xabadaynayay midda labaad ninku waa nin la garanayo isaga iyo meeshuu kasoo jeeda iyo intaba iyo taariikhdiisa afar goor nin soo dhaawacmay weeye nin nimanka khaaska oo muslimka laaya abuu ka mid ahaa magaalooyinkan puntland ee dad buu ku laayay oo hebel iyo hebel loo garanayo dadka qofkii loo sheegaaba waa hebel bay yidhaahdeen marka haddii dadka la marin habaabiyey iska saxa midda labaad sheekha tadawuraadka inoo dhiman ka weeye caalam alislaami ee lagula dhaqmay salaada oo lagu jiraa masaajida laydinku qarxin doonaa weli waxaan umalaynayaa dawladuhu uma dhacsanaa arrimaha kusoo socda masaajid baa la qarxinayaa basaskaa la qarxinayaa tadawuraad wey markay quusta kusoo badataba ijraamka way sii badinayaan intaasina sidaa u ogaada dadka qaar baa la yaabay salaada isaga oo rukuuc kasoo kaco ictidaal ku jira xabadda lagu dhuftay wiilkiisoo ku gadaal tukanayay baan ka dababooday bu yidhi intaanu shiiku dhulka gaarin asagoo sii hoodanaya khayr allah siiyo arrintaasina waa in xisaabta lagu darsado waxaan jeclahay inaan marka soo jeediyo dawladda soomaaliyeed guud ahaan maamuladeeda kala duwan in lagu baaqo shilweyne guud oo soomaaliyeed oo sharkan ummaddu ay kaga tashato waxaan jeclahay inaan idhaahdo dadka ummadda xukuma oo maamulada kala duwan jooga ha ogaadeen dadka ay xukumaan kama wada caqli badna kama wada cilmi badna kama wada khibrad badna kama wada daacadsana xaaladdu markay dhammaanaato dadku aqoonyahan bay leeyihiin dad khubara'a bay leeyihiin dad u daacada bay leeyihiin oo nafta u huraya marka xaalku dhalaala dawladda maraykanku ciraaq markay socon weyday albaabadu ka soo xirmeen oo la dhaqaajin waayo dawladda faraheeda arrinta waa laga saaray guddi baa loo saaray laba nin oo wasiir khaarijiyayaal hore ahaan jiray oo labada xisbi ee dalka ka tirsanaan jiray rag xul ah oo khaasana waa loo diray ciraaq oo diraaso maydaaniya kusoo sameeya maalintaasay gaareysay oo isaga bixin lahaayeen muslimiintii nimankaa la dirinayay ma ahayn dawladda nimanka xukumaya mana ahayn maxaan ku idhahdaa askarahooda waxay ahaayeen nukhbadii bulshada maraykanka caqliga iyo khibradda ulahayd bay soo xuleen oo meel walba isaga keeneen arrintaa waxaan jeclahay in loo arka arrin ummadeed ee nin kursi yar haystoo waardiyeysanaya ee dhowr askari isku waardiyaya haddii loola maqaamilo ayaguna kursi haysanmayaan ummadduna ma noolaanayso waxaan jeclahay inaan soo qaado oo kale arrintaas si looga hortago maalinba in qora ku yaacda looma baahna waxaa loo baahan yahay ummaddu inay u dhammaato maamuladeeda qabaa'ilkeeda culimadeeda qaybahooda kala duwan ganacsatadooda askarahooda bulshadan aqoonyahankeeda inaanay u kala harin oo koo labo saddex dadkaad gaalada xasaankeeda tirahdaan hal mar in lagu dhaqaajiyo laakiin meel marka lagula diriro meel kale usoo cararaya hadda dawladda federaalku ololaha ay ku qaaday labadan gobol bay usoo carareen oo somaliland iyo puntland bay usoo baxeen waa arrin macruufa iyagu marka inay u nastaan oo haddana hadday qolo kale ka takhalusaan oo qolo kale u gudbaan oo hadda qolay soo dhaweyso culmadan la qabaa qabaa'ilka inahu laysa min ahlik tolkiin ma aha dadkaani idan mana matalaan inay ummadda laayaan walla idan kalama tashan dembi aynaan qorshayno aynaan ka shaqayn difaaciisa qabaa'ilay iska daayay maamulada laftooda iyo maxkamadahooda iyo askarahooda lacag baa laga soldayaa iyaguna waa baayacayaan waxba waa la isu qarini waxaan u baahannahay ummaddu mawqif muuxda arrintan inay ka gaarto waxaan jeclahay inaan idhaahdo adkeeyo hadalkii culimmadu ay yidhaahdeen sheekh cabdulqaadir iyo culimmada lamid oo la tirinayey iyo aqoonyahanka iyo nukhbada soomaaliyeed waxa loo laynayo diintiiyo ummaddu ha baaba'do ummadda soomaaliyeed waa jiraysaa waana noolaynaysaa wallaahi iyagaa baaba'aya gaalooyin kala duwan baa dalkan qabtay kulli waa ka baxeen kulli awraa ka saaray soomaalidaa u hartay cid walbo ummaddaa kusoo duushana iyagaa ka tegaysa iyagaa u haraya diinta islaamkaana u haraysa innagoo dhan baana wada sheekh cabdulqaadir risaalada u wadayna guud ahaan bulshada soomaaliyeed intay ku bixin jirta inay boqolaabto baanu uga baahannahay waxaan oranayaa oo ku khatimayaa inaan idhaahdo niman yahow waxaan culimmadu waa khawaarij bay yidhaahdeen laakiin anigu hal hadal baan idinku daraya sheekh cabdinaasir ilaa ha ka muujiyo waxaani waa dad mujrimiin ah oo weliba mujrimiinta madaxa adaga oo loo adeegsaday ummadda soomaaliyeed iyo diinteeda iyo nafteeda iyo jiritaankeeda in lagu baabi'iyo shaarka loo geliyeyna shaarkii khawaarijta uu yahay caqiidada khawaarijtu iimaan waxay rumaysan yihiin oo qaldan bay ahayd kuwaani waa waxaanay rumaysnayn oo magacaan diinta a lagu rakibay si loo meel mariyo waxaanuna haynaa ururkan dadka aasaasay inay qaarkood sida ay ee maraykanka ka keentay oo ay afghanistaan keentay waxaanu haynaa ragga aasaasay inay yihiin mukhaabaraad waaweyn tafaasiisheedana dadka wax ogi waa ka warqabaan raggii jihaadka ka warqabi jira waa ka warqabaan raggii reer bakistan oo maanta qayb ka mid yaha ay joogto way ka warhayaan kullu daalika arrin macruufa weeye marka masalada daahiro ah waa khawaarij caqiide ah ma aha keliya waxaadna ku hubsataan maraykan iyo ingiriis iyo nairobi iyo yurub bay fadhiyaan dadka waxaan hogaaminaya farna la saari maayo ciidamadiina inagaa laynoo soo diraya waxaa laleeya shabaab bay halka kula diriraya meesha laga habeeyo lacagta laga keenayaana waa wadamadoodii dadki inay wax fahmaan baa loo baahan yahay waxaan ku khatinayaa ilaahay waxaan ka baryayna subxaana watacaala jaraa-imkan inta geysato inuu qabto inta kasoo taliso inuu qabto inta amarto inuu qabto inta ku haawiso inuu qabto inta difaacda hadhow qowl iyo ficil ku difaacdana ilaahay inuu soo qabto naarta ilaahay inuu ku fogeeyo ilaahay inaanu mid ka reebin ilaahay inaanu mid ka reebin sheekh saalax ibraahim sheekh saalax wuxuu hadda noo sheegaya min sheekh nuur baarid inay habeen afar habeen ka hor ka lahaayeen qoryoolay xarakaadka islaamiga oo dhan gaalayo iyo murtadiin weeye halalaayo waxaa hadda naloo sheegayaa xeebta liida in la qarxiyey waa ummadda dad loo soo diray ilahay waxaan ka baryana inayna ka qabto wasalaamu calaykum